doctor saadiq doorashada puntland waxaa lagu guda jiraa qabanqaabadeedii waxaa qabsoomay doorashadii guddoonka golaha wakiilada puntland habka wax u socdaan maxaad ku qiimeyn lahayd adeer habka wax u socdaan aad iyo aad baan ugu qanacsanahay sababtoo ah waa habkii hore loogu heshiiyey oo ahaa lixiyo lixdan xildhibaan baarlamaanka inay tagaan doorasho muuqata dimuqraadiya inay halkaa ka dhacdo waana ay ka dhacday tijaabadii kowaadna shalay ahayd oo waxaa ku soo bax xildhibaanadii tan madaxweynahana waxaan rajaynayaa inay iyadoo kale noqoto laguna wada qanco tabashooyin baa jiray iyo hanjabaado laisu mariyey hawada oo mucaaradka iyo madaxweynaha talada haya balgarow waad ku sugnayde maalmaha maxaa dareentay waxaan dareemay runtii dadka reer puntland waa dad dulqaad iyo sabur leh tabashooyin aada u waaweyn oo keeni karay inay xabadi dhacdo oo magaalada laga qaxo oo la israayo baa jiray laakiin runtii nimanka musharaxiinta ah khaasatan garabkooda hubaysan mar walba qofka mas-uulkaa baa xilka qaadaya mar walba qofka mas-uulkaa guriga aabbaha iyo hooyada xilka qaadaya caruurtu xil ma saara shacab weynuhuna waa caruurtii wey taa iyadaana nimanka musharaxiinta aad bay ugu mahadsan yihiin in ka qayb qaataan wadanka nabadgelyadiisa oo ay maqlaan dadkii tirada badnaa oo soo gurmaday ee nabadoonnada ahaa alxamdulilah haddana doorashadii madaxweyneha waa inoo dhacaysaa wada ogol bay ku dhacaysaa waana rajaynaynaa sidii caadada ahayd in la wada oqabalo wixii soo baxa doorashadiina waxay ku soo gabagabowday broseskii in la dhiso guddiyadii iyo barlamaankii inta badan markii ay soo dhowaato doorashada puntland ee loo asteeyey sideedda januari waxaa bilowda muran u dhexeeya madaxweynaha xilligaa talada haya oo uu daraynaya inuu soo noqdo iyo siyaasiyiinta iyaguna raba inay hantaan kursiga madaxtinimada puntland maxaa khaldamay maxaa buuqaa dhaliyay marka hore kuu muuqday adoo soo koobay
madaxweyne kasta puntland raggii soo maray madaxweyne kasta markay xilligiisa ka dhammaato ciriiri baa la galaa haddaan ilaahay ka boqo cadde muuse allahu naxariiste intaanan ka ahayn nin waliba markay ka dhammaatay barnaamij buulay iyo cabdiweli cabdiwelina xaqiiqatan xilligiisii wax ciriiriya lama gelin laakiin intii kale ciriiri baa la galay wax kalena maahan damaca bani aadanka aan xuduudda lahayn wixii lagu heshiiyey markii la khilaafo waxaa dhacaya in mas-uuliyadii baa meesha ka baxaysa inta badan markii ay soo dhowaato doorashada puntland ee loo asteeyey sideedda januari waxaa bilowda muran u dhexeeya madaxweynaha xilligaa talada haya oo uu daraynaya inuu soo noqdo iyo siyaasiyiinta iyaguna raba inay hantaan kursiga madaxtinimada puntland siyaasiyiinta damaca uu ka hayo xaq bay leeyihiin madaxweynahana xaq buu leeyahay ninka damaca haya badanaa wuxuu fiiriyaa duldaleelka iyo khaladaadka dowladda iyo ninka xilka haya markaas sababtoo ah wixii waa tartan wax lagu tartamayo wey dad kuwa xilka hayana waxay ku dadaalaan wanaagooda iyo dhanka bositiveka inay soo bandhigaan maalmo kadib waxaa la dooran doonaa haddii aan la idmo madaxweynihii toddobaad ee puntland oo rag badan ay u tartamayaan oo uu ku jiro madaxweynaha talada haya marka madaxweynaha puntland ay u baahan tahay astaamehee ku tilmaami lahayd madaxweynaha puntland ay u baahan tahay astaamaha aan la jeclaan lahaa inuu yahay ama mudan inuu lahaado waa astaamihii hogaankii nebigeenna calayh salaatu wasalaam madaxweyne dulqaad badan oo xanuuna oo dadka waalid u ah soo dhoweeya u naxariista u adeega maatada dhan kale madaxweyne fogaan arag leh oo mashaakilkan tirada badan ee dadka haysta oo mustaqbalka ku sii riixaya gudcur iyo mugdi madaxweyne ka saara oo u dhisa kaabadihii dhaqaale madaxweyne u ururiya waxgaradkoodii iyo aqoon-yahankoodii iyo qurbojoogtoodii si awoodda human resource ee dadkan leeyihiin ay uga faa'iideeyaan madaxweyne la xiriirsha soomaalidii kale hadday tahay dowladdii dhexe hadday tahay qabaa'ilka ama maamulada soke oo deriska aanu nahay madaxweyne cimlaaqa oo waalidah ficlan waalidah oo aanan seexan oo aanan safrin hoteello iyo kulamo dad qurbajooga iyo dowlado shisheeye wakhtiga ku lumiya madaxweyne ficlan ummad burburtay oo aan waxba u dhisnayn dowlad u dhisa dowlad madaxweyne dhisa oo la mahadiyo isaguna aakhiro ku janno taga adduunkana magac uga dhaxla isaga iyo caruurtiisa madaxweyne noocaasa ayay u baahan tahay